xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar ay maleeshiyaad hubaysan oo hab qabiil u abaabulan ay xalay ka geysteen deegaan ka tirsan gobolka galgudud weerarkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaan dhanka koonfur kaga beegan degmada cabudwaaq ee gobolka galguduud waxaana ka dhashay khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac maleeshiyaadkan ayaa waxaa dadka i dileen ku jira nin xoolo dhaqato ah iyo xaaskiisa kaas oo iyagoo hoygooda jooga ay rasaas ooda ugu qaadeen maleeshiyaadkan mid ka mid ah odayaasha ku sugan gobolka galguduud ayaa faahfaahin ka bixiyey sida ay wax u dhaceen
lama tilmaami karo lama tilmaami karo xataa wararkan laga helaa taleefano uma saxna ha waa dakanooyinka xuno oo guriguriga ha ha waa dakano waayo dakano waayo na gaadmo waayo gaadmo waayo weerar safama maya dagaalama jirin waayaha waa rooraayeen deegaanada ka tirsan gobolka galguduud ayaa waxaa kusoo laalaabta dilalka ay geysanayaan maleeshiyaad hubaysan kuwaas oo ay hurinayaan xubno ka tirsan maamulka la baxay galmudug